gudoomiyaha gobolka daadmareere ayaa xariga ka jaray dugsiga sare ee magaalada daba-gurya leh kaasoo ay dhismaheeda iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada somalilan iyo hay-adda seef jildareen waxaa ka qeyb galay munaasabadda xarigjarka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka magaalada daba-goryaale iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka daadmareere cabdiraxiin maxamed axmed ayaa ka warbixiyey dhismaha dugsiga iskuulkani waa dhismihiisu waa dhisan yahay furitaankiisna maanta ayuu inoo furmay laakiinse wuxuu u baahan yahay ka bulsho ahaan iyo ka qaran ahaan inaynu ka wada shaqayno oo runtii iskuulkaasi siduu cagihiisa sugu taagi lahaa maanta furitaan baynu joognaaye inaynu ka wada shaqayno ka qaran ahaan iyo ka bulsho ahaanba aynu runtii ka wada shaqayno qaranku wuxuu hayaa waa wixiinnii idinkuna waxaa haysaan waa wixiinnii baahidaynu daboolayna waa baahi aynu waa in qabno inaynu iska kaashanno o aynu isku garabsannaa waxay runtii wax weyn ka taraysaa baahidu iskuulkani qabo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dabagoryaale ayaa u mahad celiyey wasaaradda waxbarashada somalilan waxaannu ballan qaadaynaa annaguna inaannu halkaa ka sii wadi doonno inaannu cagaha u taagi doonno dugsigeenna sare inuu noqdo dugsi ku dhisan nidaam cadaaladeed waxaana loo daa furayaa oo xadhigga badha guddoomiya looga jarayaa dugsigii sare dabagorayaale oo maanta ku soo beegantay in xadhigga looga jaro dugsigaa sare wixii ka dhiman wixii aanu annagu ku darsan karno waannu ku darsanayna waannu ka howlgelaynaa haddii aannu nahay welibaa tuulooyinka sii xiga xagga galbeedka ee gobolka daadmadheedh kan wuxuu noo noqonayaa halbowle ay isugu yimaadaan ardayda degmooyin tuulooyinkan oo dhammi maanta farxadda halkan ka dhacday waxaabaad mooddaa keligay in ay keligay cadceeddaasi ii soo baxday dhowr iyo toban dufcadood oo dugsiyada hoose dhaxa ka baxay oo aan fursaddaa helin ayaa maanta fursaddaa hesheen waxaan idin leeyahay fursaddaa si wacan uga faa'iidaysta in dawladdu ay noo garatay dugsigaa in naloo furana aad iyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin iyadoo la qiimaynayo la tixgelinayo tirada dadka iyo deegaanka waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiir ilaa heer guddoomiye oo aanu leenahay waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin sidaa u dadaalaystaan dadkiina wax ugu qabanaysaan dugsigan sare ee loogu talagalay in wax lagu baro carruurta da'da yar ayaa dabooli doonaa baahidii loo qabay dugsi sare